sanad walba waxaa gudaha maraykanka sababo ku aadan hubka oo weli ku faafsan dalkaasi la dilaa tobannaan kun oo ka mid ah dadka u dhashay waddanka wixii ka dambeeyey markii uu shaacay magaca covid sagaal iyo toban ayay sii ballaaratay heesashada hubka ee dadka ameerikaanka ah saddex iyo labaatan kun oo hub ah ayaa la iibiyey intii lagu guda jiray labada kun iyo labaatankii dhacdooyinka toogasha wadareedka ah ee si guud loogu soo bandhigo shaashadaha warbaahinta ma ahan kuwo si buuxda u muujinaya wadciga guud ee dalka xilli xaafadaha ku yaala magaalooyinka waaweyn ay si maalinla ah u martigelinayaan dhacdooyinka toogashada ah carruur ameerikaan ah ayaa la dilaa waalidiin fara badan ayuu walwal la soo darsaa iyadoo ay kala furfurmaan qoysas badan oo u dhammaystirnaa xubnahooda haddaba xal ma loo helay mise jirtaa rajo ah in lasoo afjaro arrinkaasi misna waxaa fashilmay macrakadii lagu hakin lahaa rabshadaha waddankaasi oo hubka lagu iibiyo uu ka badan yahay dadka deggan sidee dowladda maraykanka ay u wajahaysaa wadcigaasi halista ku ah malaayiinta ameerikaanka ah gobolka arizona waxaa loo aqoonsan yahay gobolada ugu badan ee maraykanka ee sida aadka ah looga taageero adeegsiga iyo qaadashada hubka waxaana sidoo kale ku taala xarun dadka lagu baro isticmaalka hubka xaruntan ayaana ka mid ah madaarista gaarka ah kuwooda ugu waaweyn ee lagu barto isticmaalka hubka ee caalamka masaaxo dhan laba iyo toban kilomitir ayaa loo qoondeeyey in tobabaro xagga toogta ah lagu siiyo ciidamada mustaqbalka iyo muwaadiniinta caadiga ah ee aan loo kala saarin qeybaha bulshada ee dalkaasi xaruntan ayaa waxaa barayaal ka ah saraakiil howlgab ah iyo waayeelo shaqooyin kala duwan kasoo qabtay gudaha militariga maraykanka kuwaasi oo bixinaya tobabaro xagga toogta ah waxaa sidoo kale barayaashaasi ka mid ah askar horey uga tirsanaan jiray militariga badda shiishyahanno iyo saraakiil ka tirsanaa ciidamada lugta ee kasoo qaybgalay duulaanadii ciraaq iyo afghanistaan lagu qaaday xaruntan oo sidoo kale ah midda ugu waqtiga dheer xarumaha hubka lagu barto ee dalkaasi iyo guud ahaan caalamka ayaa markii ugu horreysay waxaa la furay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii xilligaasi oo uu albaabada u furay askari ka tirsanaa ciidamada badda ee maraykanka waxaana lagu baranayay isticmaalka bastooladaha ilaa markii dambe ay isku beddeshay xarun ballaaran oo caan ka noqotay guud ahaan maraykanka laba kun oo dollar ayaa kaga baxda qofka si uu shan maalmood u qaato dowro uu ku baranayo toogta iyo isticmaalka hubka waxaana usoo wafdiya dad badan oo ameerikaan ah oo goobo kala duwan uga soo safraa jowana waxa ay ku jirtaa da-da toddobaatanaadka oo ay laba sano u raacday waxay gaari ka soo raacday goob labaatan saacadood u jirta xarunta oo ay sheegtay inay ku qasban tahay si ay dagaalka u barato hubkana isugu difaacdo
gaari ayaan si qaas ah u soo qaatay si aan halkan u soo gaaro anigoo soo maray gobolka nafaada ma jirin gaadiid kale oo marayay waddada ka waran haddii ay iga soo horbixi lahaayeen qaar ka mid ah tuugada way ku soo hor istaagayaan iyagoo kaa xiranaya waddada waxaan doonayaa inaan barto wixii aan samayn lahaa
inaad difaacdo nafsadaada adigoo aan ku tashan dad kale waa mid ka mid ah dhaqannada caanka ah ee ka jira dalkaasi maraykanka jenefer kalarson oo ku takhasusay cilmiga bulshada ayaa qabta in haysashada hubka iyo taariikhda madow ay maraykanka yihiin kuwo cilaaqaad weyn ka dhexaysa oo aan la kala sooci karin
hubka waxa ay kaalin ka qaateen asaaska dowladda maraykanka iyo bulshadeeda arrintaasi wuxuu soo ifbaxayaa asaaskii jamhuuriyadda maraykanka dagaalkii madax bannaanida iyo fogeyntii ingiriiska balse sidoo kale deegaanada galbeedka ee la gumaystay sidoo kalena loo geystay gumaad wadareedka waxaa mudnaantooda lahaa dadkii asalka u ahaa dhulkaasi arrimahaas oo idil waxay qayb ka yihiin taariikhda dadka ameerikaanka welina waa kuwo ku beeran bulshada dhexdeeda
haweenaydan ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dadka ameerikaanka ah ay dabci iyo dhaqan u leeyihiin naxariis darrada isdilka iyo cunsuriyadda intaba barayaasha xarumaha tababarka dalkaasi maraykanka ee hubka noocyadiisa kala duwan lagu barto ayaa waxa ay aaminsan yihiin in maleeshiyaad fallaago ah aan laga weyn karin dowlad xur ah oo ay ula jeedaan maraykanka haysashada hubkana aysan ahayn arrin ay fasax ugu dalbanayaan dowladdooda sidoo kale dadka madow ee ameerikaanka ah ayaa iyaguna haysta hub aad u fara badan iyagoona marmarsiyo uga dhiganaya inay isku difaacayaan philip smith oo ka mid ah horjoogayaasha dadka madow ee ameerikaanka ah ayaa waxa uu sheegayaa in in badan oo ka mid ah kooxaha madow ay haystaan hub aan horay loo arag
ugu yaraan afar iyo toban milyan oo muwaadin ameerikaan madow ah ayaa waxay maanta haystaan hub waa tiro aad u badan xaaladihii ayaa isa soo tiray kadib feyriskii karoonaha waxaa sidoo kale sii kordhay qalalaasaa siyaasadeed iyo mida isirka waddanka ma odhanayo waa kacdoon mugdi ah oo waa saxwo horee maraykanka uguma dhicin in tiro dad madow ah oo intaan la eg ay yeeshaan hub intaa la eg
ninkan ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in dadka madow ay xaq u leeyihiin inay difaacdaan jiritaankooda maadaama cunsuriyad iyo colaado ay kala kulmayaan ameerikaanka kale aysan isku jinsiga ahayn si kastaba ha ahaatee dalka maraykanka waxa uu caan ku yahay qalalaase xilli ay ciidamadiisu duulaan ka dhan ah muslimiinta ah ku hayaan waddamo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa jasiiradda carabta iyo soomaaliya dhanka kale dowladda maraykanka ayaa ogolaatay iibinta daroogada midda ugu halista badan ee loo yaqaano zombi oo sababta in shan daqiiqo oo kasta uu u dhinto muwaadin amerikaan ah xilli ay xukuumadda washington xayiraado kusoo rogtay waddamo kale iyadoo ku eedeynaysa in dalkeeda ay usoo tahriibiyaan maandooriyaha loo yaqaano kabtaaguun ee caanka ka ah mandiqada ay ugu yeeraan bariga dhexe isticmaalka daroogadan halista badan ee zombi ayaa laga dhaxlaa haliso kala duwan sida caburinta neefta inuu joogsado dhiigga iyo sidoo kale inuu qalalo maqaarka taasi oo ugu dambayntii keenta halis ah inuu kala gogo'o shan daqiiqo oo kasta waxa uu ruux amerikaan ah u dhintaa daroogadaasi xaddhaafka ah sida uu sheegay macadka waddankaasi u qaabilsan ka hortagga muqaadaraadka tirada dadkii u dhintay daroogada zombi sanadkii lasoo dhaafay ayaana waxa ay kor u dhaaftay boqol iyo toddoba kun oo ruux waa dhulka riyooyinka iyo rajada sare sidoo kalena waa dhulka xorriyadda sidaasi waxaa aaminsan in badan oo ka mid ah dadka meelaha fogfog ka arka sida uu iclaamka reer galbeedka u buunbuuninayo maraykanka balse mar weliba oo aan u dhowaano waaqica rasmiga ah si aan wax uga ogaano xaqiiqda rasmiga ah ee ka jirta waxaa bannaanka u soo baxaya wejiga dhabta ah ee dalkaasi oo ah dal uu ku faafsan yahay fasahaadka iyo amni darrada ayna ku la-anayaan boqolaal kun sannad kasta